بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم رحمهما الله حديثك لحاد من بلابنا إن شاء الله حديثك لحاد هدان لفظيسا horta aan ku bilowno عن أبي عبد الله حديثك waxa inoo warinaya waxa laga warinaya أبي عبد الله النعمان ابن بشير صحابي الأورنجي رضي الله عنهما ilaahay raalli ha ka noqdo labadaba nucmaanna waa saxaabi bashiirna waa saxaabi waa ansaartii nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala waxa uu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuula allaahi rasuulka eebe sala alla ly salam yaquulu isagoo le ayaan maqlay ina alxalaala xalaasha ina alxalaala xalaashu wuxuu rabbi xalaaleeyey bayinun way cad tahay xalaashu waa wax cad inna waa xarfu tawkiid ina alxalaala xalaashu bayinun way cad tahay wa ina alxaraama xaraantuna xaaraamtuna bayinun way cad tahay wa baynahumaa dhexdooda xalaasha iyo xaaraantana umuurun arrimaa jira mushtabihaatun isku eg oo xalaashiiyo xaaraantu isgashay laa yaclamuhunna aysa garanayn kahiirun in badan oo minannaasi dadkii in badan oo dadka ah xaaraanta iyo xalaasha waxa dhex yaalla meel ay raaciyaan ma garanayaan ma xalaalba mise waa xaaraan waana umuur mushtabihaatun isku eeg weeyaan oo xalaalna raacsanayn agtooda xaaraanna raacsanayn meel ay raaciyaan garan maayaan rasuulku wuxuu yihi faman ruuxii ittaqaa ka cabsada ka dhowrsada ashubuhaati waxyaalada isku egeeg faqad istabra'a waa dhowrsaday lidiinihi diintiisii bari buu yeelay wa cirdihi iyo sharaftiisiiba waman ruuxii waqaca ku dhaca fi shubuhaati waxyaaladaa isku eeg eeg ninka daaqa ee ku dhaca waqaca wuxuu ku dhacay filxaraami xaaraanti ka raaci wuxuu la mid yahay sida nin xoolo jiro ah oo ari la jooga xoolo la jooga yarcaa ilaalinaya xowla alximaa seerada hareeryaheega ku ilaalinaya xoolihiisii oo xeradaas hareeryaheega ku ilaalinaya xoola ku jira hadduu dee xoolihiisa iyo adhigiisa ka dheerayn waayo yuushiku waxa uu u dhow yahay an yartaca fiihi in ay daaqaan xooluhu meesha ay ku dhacaan alaa hoy buu rasuulku yidhi sal l salam wa innaa likulli melikin boqor walba waxaa u sugan ximan seeraa u sugan oo isaguu leeyahuu seertay boqor wal adduunkan meel buu adduunyada ka seertay oo isagu leeyahay alaa hooy buu rasuulku yihi wa inna xima allaahi seerada ilaahay uu seertayna maxaarimuhu waa waxyaalada uu xarimay oo rabbina waxa uu boqor buu yahay boqornimadiisa waxaa kuu sheegayaa inbuu inaga seeray uu yihi intaa hau soo dhawaynaa alaa hooy buu rasuulku yihi waina fi lqalbi wa ina fi ljasadi jirhka waxaa dhex yaala mudqatun waslad baa dhex taalla idaa hadday saluxad hagaagto salaxa waxaa hagaagaya aljasadu jirhka kullahu intiisa kaleeto dhan dhammaantii baa hagaagaya wa idaa hadday fasadad ba'naato xumaato fasada aljasadu jir dhammaantii waa xumaan waa ba'naan kullahu isuu u idil yahay alaa hoy wahiya mudqadaas wasladaasi alqalbu waa qalbiga rawaahu waxaa wariyey xadiiska imaam bukhaari iyo muslim rabbi ha u naxariisto subxaanahu wa tacaala marka xadiiskan waa xadiis aada u dheer ilaahay aynoo nawaafajiyo inaan macnayn karno xadiiskaasina waa axaadiista culummadu ay aada hadal badan uga bixiyeen ay in badan isdul taageen marka in sha allahu tacaala sidii caadiga inoo ahayd waxaanu ku bilaabaynaa bal cinwaanka xadiiska cinwaanka xadiisku saddex macno saddex cinwaan baan siinanaa cinwaanka koowaad waxa weeye alcinwaan alawal waaba xadiiska bilowgiisa alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun xalaalna way caddahay xaaraantuna way caddahay marka ciwaankan waan siin karnaa ciwaan labaad baa isagana la siin karaa xadiiskan ciwaanka labaadi waxa weeye alxuduudu bayna alxalaali walxaraam maxay tahay xuduudda xalaal iyo xaaraan udhaxaysa seen u kala garta anigu muslim baan ahay waxaana inuu xalaal yahay waxaanse inuu xaaraan yahay xuduudda aan ku kala saarayo muxuu yahay isagana macnaha labaad ee xadii ciwaanka labaad ee xadiiska la siin karo weeye ciwaanka saddexaad ee xadiiska la siin karo waxa weeyaan ahmiyatu lqalbi ahmiyadda uu leeyahay qalbigu marka shareecadeenna la eego mudqadaas wasladaas laabteenna ku dhex jirta wadno qalbi intaba lagu magacaabo ahmiyadda ay ku leedahay diinteenna marka intaas baa siin karnaa labo xadiiska waxaa inoo warinaya saxaabi qiimi badan oo idhahdo annucmaan ibnu bashiir saxaabiga annucmaan ibnu bashiir kunyadiisuna waa abi cabdillaahi culummadu waxay dhahdaan waa awalu mawluudun mawluudin fi lislaam waa ruuxii ugu horeeyey ee islaamka u dhasha markuu nebigu yimiday madiine sal l slam ay bacda hijratihi markuu nebigu maka kasoo hijroodu madiine yimide qofkii ugu horeeyey ee dhasha arrintaa waa arrin muhiim ah laba arrimood bay muhiim ku tahay horta ahmiyadda uu ilmaha yari leeyahay islaamka ilmihii yaraa ugu hor dhasha weeye markuu nebigu madiine yimid sal slam ilaahay uu ku galladaysta muslimiinta arrinta labadii cajiibkii waa arrin mucaasir oo qarnigan iminkan aan ku noolnahay muhiim ah maxay tahay inuu nebigu agtiisa laga ahmiyad siinayay cilmiga dhada stastiga in la ogaa waxa dhalanaya iyo waxa dhimanaya iyo tiradu dadku inta ay leeg tahay wax maaragtay reer galbeedku ay keeneen maaha halkan markaan imanoman stastig maqalnay maaha soo maaha dhulkeennii dee waxaa odhan jiroon soomaalida marka waa toddoba malyan waa lix malyan waa shan ilaa iminka shan mal lix malyan baa la dhaafin laaya markaasi waa ag waa ag dhig dad lama hayo inta madaxe taalalama haggana geedii baa tirsan geedahaas inta geeda kanada jirta way tirsan tahay haddii ayna tirsanayn inta dhagaxe dul taalla kanada haddii ayna tirsanayn marka cilmiga ayaa bilaabay nebi maxamed baa bilaabay sala allahu alay wasalam stastig wey goormuu dhashay ilmaha yari afar iyo toban bilood kadib hijradii nebigu dhashay yacni afar iyo toban bilood magaalada madiina ilma kama dhalan uma dhalan muslimiinta yani lagama hadlayo ina yuhuudda iyo nasaarada iyo wixii kale dhulka deganaa waa muslimiinta muslimiintu ilmihii ugu horreeyey ee u dhasha wuxuu ahaa saxaabiga xadiiskii nabi ordhay annucmaan ibnu bashiir muxuu dhashay afar iyo toban bilood kadib maxaa odhanay cilmiga istaastigu inuu nebiga agtiisa muhiim aha baa laogyahay bal xadiis saxiixa jiroo bukhaari warinayo wuxuu uhi nebigu salam markuu madiine yimid ay dadkii degeen saxaabadii wuxuu yihi uxsuu lii kullu man yalfadu bilslaami ii soo tira kooba ruux wal oo islaamka ku abtirsanaya qof kasta oo muslim oo laa ilaaha ila allah leh iisoo tira kooba buuli tira koob amar buu bixiye stastigii keena buuli saxaabadii way soo tiriyeen guryihii bay aadeen rag iyo haweenba waa la soo tiriyey waxay idhi fakaanuu alfan wakhamsumia waxay ahaayeen kun iyo shan boqol oo qof markaa nebiga waa loo keeno waxaa idhi madiine muslimka degan bacda hijratika yaa rasuula allahi waa kun iyo shan boqol markaa nebiga slm takhdiidka iyo balaaniga noloshiisa uu ku salaynayo maa bacda alyowm muxuu ku saleeyey stastic buu saleeyey iskama nooleyn iskama socon nebigu sal alla alay wasalam marka taasi waxa weeyaan ilmahaas maxaa lagu gartay inuu yahay awalu mawluud waxaa yaalay waa la qorayey maxaa soo biiray maxaa naga dhintay maxaa inaga jiran maxaa inaga maaratay wax walba saxaabada nebiga waa u qornaa sal slam marka maxaan odhanay nucmaan waa awalu mawluudin fi lislaam goormuu dhashaan odhanay afar iyo toban bilood kadib hijradii nebiga sala allahu calayhi wasalam nucmaan markuu dhashay waxaa dhashay gabadh walaal la ahayd ninkii gabayaaga ahaa ee saxaabada ragga ugu gabaya badan ahaa uguna af dheeraaba waa xasaan ibnu saabit iyo cabdilaahi ibnu rawaxa marka cabdilaahi ibnu rawaxa ayuu ninkan hooyadii baa walaal ahaayeen marka saxaabigan hooyadii iyo cabdillahi ibnu rawaxa maxay yihin waa walaal abti buu yahay markaa waana shucaradii nebiga way soo qaaday markaa markuu dhashay nebiga u keentay u ducee bay tiri yaa rasul ninkan ay dhashay nebigu sal allahu calayhi wasalama wuxuu hi ninkani fariid buu noqon doonaa fariid wuxuu noqon doonaana mid la mahadiyo inta uu nool yahay inta uu nool yahayna waa la mahadin doonaa shahiidna ugu dhiman doonaa diinta islaamkana shahiidnimo gacan gardarro ayaa dili doonto nin shahiida ayuu noqon doonaa radi allahu canhu markaa saas buu nebigu u sheegay taarikhdiisa sal allahu calayhi wasalam iman doonta ee mustaqbalkana nucmaan ibnu bashiir ibnu sacad ibnu sacla baa dhacdaa ibnu zayd waa khasraji ansaarta nebi slam labadii qabiil ee kusoo dhaweysay madiina maxayan aws iyo iyo khasraj markaa ninkani khasraj buu ahaa marka waa khasraji radi allahu canhu ninkaasi cumrigiisu waa dheeraaday dee mudduu noolaaday abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo caliba ragga ay ragga lala tashado ayuu ahaa xadiisaan fara badan ka wariyey waa la tashan jiray laakiin markii uu yimiday saxaabigii weynaaye maaragtay mucaawiya ibnu abi sufyaan uu noqday amiir almu'miniin wuxuu u dhiibay kuufa magaalada dhacdo ayuu uga dhigay madaxa halkaabuu madax ku noqday waad ogtay waktigaas saxaabada iyo muslimiinta khilaaf baa dhex yaalay cali iyo mucaawiya dhex maray dadku qalbigoogu cali buu la wada jiray mucaawiya markaas ninkan uu doortay saxaabiga qiimiga badan dadkii wuxuu ku yidhi waad icanaananaysiin nucmaanna way ag fadhiyaa yani ninkaa qiimiga badan na way garab fadhiyaa nucmaanbade waa ragga ila taliya haddana canaanta igama daynaysiin nucmaan markuu dhintay mucaawiya inankiisii baa madax noqday yaziid baa loolan jiray nin aad u xun buu ahaa oo la jeclayn yaziid alfaasiq bay u bixiyeen culammadu ninkii dilay weyaan imaamkii walaaya xuseen radi allahu canhu si xunna u dilay markaa nin wanaagsan maahayn yaziid ibnu mucaawiya annagu sida shiicada waa gaal marna lakiin nin wanaagsan maahayn faasiq bay cumdu yidhahdeen markaa ninkaa xun oo aada u dhaqan xun markuu madax noqday uu iskaga tagay cabdillaahi ibnu zubayr baa ismagacaabay oo madax ka noqday xijaaz oo amiir almuminiin noqday dad fara badan oo muslimiintana baycay siiyeen markaa nucmaan wuxuu ku jiray dadkii baycada siiyey imaamkaas cabdilaahi bnu zubayr cabdilaahi bnu zubayr waxaa dhahdaa sacad ilayhi alkhilaafatu walam yasca ilayha madaxnimadu way soo doonatay isaguma doonan sideediina umuu qabsan muslimiinto dhan ba isku dhiibi lahayd markaa waa la dilay waad ogtiin isaga laakiin nucmaanna wuxuu u dhiibay xims oo suuriya ku taalla ayuu madax uga dhigay isagoo habeen magaalada ka baxaya oo ku soo socda maka iyo madiino si uula kulmo cabdilaahi bnu zubayr oo amiirulmuminiin waqtigaas maka iska magacaabay oo ku soo socda ayaa dhexda loo joogsadoo lagu dilay markaa nebiga mucjizadiisi baa karaamadiisi yamuutu muxuu rasuulku wuxuu dhiman doonaa isagoo shahiid ah markaa gacantaa gardarro iyaa dishay markaa ninkaas baa xadiiska inoo warinaya isaga iyo hooyadii iyo aabihiiba ay saxaabada nebiga ahaayeen awalu mawluudna ah marka xadiiska qaybta labaad waxaan ka hadlaynaa xadiisku waxaa inoogu jiraa lix arrimood haddaan dhammayn karna wey oo cajiiba arrinta koowaadi waxa weeye xalaashu way caddahay xaaraantuna way caddahay su-aal baan isweydiinaynaa xalaasha maxaa caddeeyey xaaraantana maxaa caddeeyey laabudda min dalika arrintaa waa muhim xalaalow waa caddahay biyaha iminka haddaan cabo qofna ila yaabi maayo lianna maxaa yeele waa bayinu okay haddaan maaragtay xidho dhar intaan meel gala aan kasoo qaatoon kotoon kas koton ka samaysan amba wax kale ka samaysan liif haddaan xidho qofna limaada waa bayin buu ku leeyahy okay haddaan khinziir cab qaato laa qadar allah amba khamrana waa la yaabi iyaa yidhi dee biyahana waa xalaal iyaana yidhi khamrigu waa xaaraan man su-aal muhiima wey sidee xalaal u tahay biyuhu khamruna xaaraan kayf sidaan u kala gartaa okay calaykum salaam laba qaacidaan qaadanaynaa dadkiinu waxay ka dhaqaaqaan uun waxaan saxahayn badi laba qaacida ayaa kuu sheegaya qaacidada koowaad waa maxay nolosha markuu ilaahay abuuray kownkan uu inagu horreeya annaga kownku oo insaanku kownka kadib buu yimid dee bal malaayiin sanuu kownku jiray insaankana culummada ugu afdheer waxay leeyihin boqol kun oo sana kama badno kuwa afdheeree kuwa kale dee diinuhu toban kun oo sana uga dhaafyaabeen laakiin boqol kun oo sano iyo culummada gaadhsiiyaan insaankii ugu horreeyay nebi aadam okay kownkuna intuu jiro dhulku malaayiin sanu jira markaa dhulku nagu horreeyay ilaahayna malaa'igta muxuu ka yidhi waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi waa meel aysii yaqaaneen khaliifatan wuxuu ka yidhi iyadoo samada laisla joogo malaa'iga dhegaysta dhulka dushiisa waxaan yeelayaa khaliifaan yeelayaa dhulku waa wax jiri malaaigtu markaa halkee ma oran ayna ma oran alard markiiba way garteen malaaigtu okay maxaa markaa halkaa ku jira dhulku inagu horreeyay annagu waan imanay dhulkii markaan imanay ilaahay uu inala hadlay dee min khilaali waxyihi muxuu ihi khalaqa lakum maa fi lardi jamiican minhu waxa dhulka yaallo oo dhan wuxuu ilaahay u abuuray inika dar inika iniku idii abuuray ininkaa iskale khalaqa lakum maa fi lardi jamiican halkaa culummadu waxay ka soo siibeen qaacido reegal qaacidada maxay dhexaysaa arrintaas waxaa ta leedahay alaslu fi lashyaai alibaaxatu wuxuu ilaahay abuuray oo dhan waxaa asal ah waa xalaal asalku waa xalaasha okay hadduu qofkii ku idhaahdo waxani waa xalaal daliilkeen maad ka oranaysaa maya qofka hahda waa xaaraan baa daliil laga rabaa waa sheegi doonaa iyada marka qaacidada qaataa kownka markuu ilaahay abuuray iyuu abuuray ilaahay kownka insaankuu abuuray insaankii marka loo abuuray isagaa kownka loo dhiibay maxaa lagu yidhi khalaqa lakum maa fi lardi jamiican idan mufradaatu lkown waxaa dhulka dul yaalla ma xaaraan baa mise waa xalaal asal ahaan wax la ragdo waxaan leenahay asal ahaan waxa dhulka dul yaalla maxay waa xalaal wey okay kelimada iminka badatay waa xaaraan waa xaaraan waa xaaraan waa bidco la lianna asalka taa maaha asalku waxa weeye waa noloshu waa xalaal weeye asalka kownka hadaa lagu abuuray inaad ku raaxaysatid kownka markaad ku raaxaysatidna bidaacati illaahi ugu raaxaysatid si beri lagaga abaalmariyo oonu soo soconna iyada marka xalaal maxaa caddeeyey alxalaalu bayinun liana alasla fiiha asalkii baa saas aha wاlxaraamu bayinuntana waa maxay laa xaraama ilaa bidaliil qaacidana waa taas wax xaaraan la dhihi kara ma jirto haddii aan lahayn daliil cad marag waa in loo hayo xaaraanta xalaashu marag ma rabto lan waa asalkii maxaa u maraga markaa maxaan odhanay inaad daliil ilaahay uu rabo waqad fasala rabukum maa xarama calaykum ilaahay waa dhigdhigay waxa inaga xaaraan waa la fasilay laakiin xalaasha yaa fasili karaa xalaashu waa kownka o dhan ba xalaal maa la tirin karaa xalaasha qur-aanku wuxuu isku bedeli lahaaba mawsuuca intuu lekaan laha haduu ilah xalaasha ka sheekanaya ay xaaraantii baana loo fasilay kow laba xurimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhilla bihi ligayr illaahi waa la fasilay meel kale waa lagu fasilay meel kale waa lasoo koobay marka xaaraantu waa istinaa xalaashuna waa asalkii xaaraantu waa istinaa asal ma aha ee xalaasha asalkiia marka maxaan odhanaynaa labada qaacida la xafido alaslu fi lashyaai maxaan odhanay alibaaxa saa culimadu udhigaan si kale u dhigaan culimadu alaslu fi lmucaamalaati alidnu dadku mucaamalay leeyihin aniga iyo sheekh muuse waxaan rabnaa inaan mucaamalo wada gallo maxaa ka asala idniga asala ilahi waa ogolya horta waxaa iska ilaalinaysaa un qararkii buu dhacay lama rabo waa lama waa la maqlaya moogta alaslu waxaa waxaa weeyaan fi lidni almucaamalaat weeye waa inay maaragtay labadii qofay wada dhaqmaysay mucaamalaadka okay waa idni weeye waa la ogol yahay maxaa markaas iska ilaalinaysaa qararkii diintu ay sheegtay inaan la istago in been laysku sheego wixii la reebay xaaraantaha baad ka elanaysaa laakiin asalkii waa maxay labada qof ee dhaqmaysa mucaamalaadkoogii waa ibaaxa wey waa idni waa idni udina waa la ogolaaday wey waa la ogolaaday okay marka maxaa odhanay alaslu haddana maxaa jira meesha qaacida laga soo saaray waa waa waa waa diinteenu qaacid bay ku saleysan moo tahay maxaa odhanay war asalkii nolosha waa xalaal xaaraanna ma dhici karta ilaa maxaa odhanay bidaliil waa qaacido kale okay qaacidadaasi macaanba ma wax kastin masaasaa mayada waxaa jira wax ilaahay asalka xaaraan ka dhigay oo istisnuhu xalaal yahay waa meesha aan ku kala duwannahay walaalaheena reer galbeedka raggan aan isla noolnahay reer galbeed baa dhaamut fishinka ku kala duwanna halkaa waa maxay waa galmoodka aggaa la socaa galmoodka diintu maxaa jira alaslu fi labdaaci alxaraam amba alaslu fi ljinsi waa luqadda imika alxaraam abdaaca maay fii budci axadikum sadaqa bidcigu waxa weeyaan waa galmoodka isku taga rag iyo haweenka rag iyo haween inay isku tagaan asalku waa maxay ma xalaal ba mise waa xaaraan asalku waa xaaraan okay waxaa loo yaqaana xidhiirka rag iyo haween dhex maraaya asalka waa xaaraan maxaa xalaala wixii asalka ka soo hadha xalaala ma daliilu calaa dalika suurat lmuminuun waxa uhi waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim dumar oo dhani fadlan inay rag iyo rag isku tagaan fadlan inay naagiyo naaga isku tagaan fadlan inaa xayawaan loo tago ama lakuu taga laa xawla walaa quwata illa billah waxaa o dhan wladiina hum lifuruujihim cawradooda xaafiduuna ilaalinayaan ilaa waxay ka ilaalin calaa aswaajihim dumarkooda idan halkaana maxaan ka arnay waxaa xalaashii iyo xaaraantii waxaa la horreysiiyey xaaraantii xaafiduun maxaa markaa kuu xalaala islaantaadii unbaa ku xalaala xaaskaaga xaaskana maxaa u xalaala odaygeyga unbaa u xalaala adoonsigana dee berigii hore way jiri jireen adoonsi ma jirama khalaas aada mawduuc intaha in laga hadla maaha uma meelkada imaan karo okay maxaa odhanay alaslu fi lcilaaqaat aljinsiya dheh xidhiirka saksiga labada qof ee kala duwan waa maxay waa xaaraan xaaraanta waxay ka bilaamaysaa indhahay ka bilaabantay ma arki ma egi kartid hay ka bilaabantay ma taaban kartid hay ka bilaabantay lama keliyoobi kartid halkay ku jirtaa deed wixii kalaa ka tartay bade haddii lagu diiday eegasho iyo taabasho iyo la keliyo wixii ka dambeena waa min baabi awlaa soo maaha marka asalka waa xaaraantaasi ilaa xaaskaaga mahay okay qaacidada maxaa ka soo hosbaxay alaslu fi lashyaai maxaa oranay alibaaxa walaa xaraama walaa taxriima ilaa bidaliil qaacido labaad xaaraan ma ohan karno shay daliil haddaan uhay marka markaan leenahay xalaashu waa bayin bayinu lanahaa hiya alaslu waa bayin waa saabic asal bay ku tahay xaaraantuna waa bayinu limaada liana cindaha daliilun daliil baa kuu sheegaya inay xaaraan tahay okay mawduucaan waa isla fahnay soo maha qaacidada istisnaa bay leedahay no haween iyo rag cilaaqaadka dhex maraayo asalkiisu maaha xalaale waa maxay waa xaaraan waxaa xalaal ah wixii farciga xalaala okay marka xadiiska meesha koobaad ee kala soo baxayn waxayna war bayin buu rasuulku uu cad yahay xalaasho xaaraantu waa bayin buu i limaada kana asalkii weeye kana daliil buu haystaa su-aasha labaad inta aanan mawduuci lagu gelin arrintani waa xalaal arrintana waa xaraan waa daliil baa loo baahan yahay daliilka halkee laga soo qaadaya daliil halkee laga soo qaadaya lagu oranaya arrintani waa xalaal arrintana waa xaaraan daliilka waxaa laga soo qaadayaa marka ijmaaca laga yimaado saddex arrimood daliil kitaabka ilaahay labo sunadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam saddex daliil qiyaaskii arrinba arrin looga qiyaas qaadanayaa si loo loo gaadho xukunkii okay eega u fiirsada diinteen waa cilmi cajiiba diintu waa maxay waa nusuus ilaahay soo dejiyay nusuustii may dhamaatay mise ma dhamaan way dhamaatay alyawma akmaltu lakum النصوص maxaa dhada waa nihaa'iya way dhamaatay nusuus cusubi ma jirto walxawaadisu dhacdaduna dhacdooyinkuna waa kayru nihaa'iyatu ma dhammaadaan way soconaya ilaa qiyaamaha dhacda dhacaysa oo kan anigu sidaan u garanayaa dhacdadan dhacda iminka ma waxay galaysaa baabul xalaali mise baabul xaraami ilaa nusuustii sheegaysana way dhammaatee nabigiina samaduu tagay sal allahu alay wasalam iyaa sheegi dee naska odhanay waa xaraam culummadaa sheegay waxay ka sheegayaan culummada ilaahay wuxuu siiy waxa dhahda quwat listinbaad lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum waxaa cilmi u leh kuwa diinta ka soo saaraya maxay istinbaadka istinbaadku markaa maxay culummadu maxaa dhahda culummadu maxay yihin dadka cilmiga bartay waa afar eeg cilmi qofka bartay waa afar awalan waa daalibu cilmin arday cilmiga baranaya dadka dhan waa arday cilmiga iminku cilmiga bilaabay lambar one buu yahay dhaqaaqay labo daalibka muxuu isku bedelaya daalib cilmigi markuu cilmiga barto barto barto aada u barto muxuu noqonayaa marka dambe wuxuu noqonayaa ninkaasi mutacalim diintu yaqaano marka saddexaad muxuu noqonayaa caalim buu noqonayaa caalimkii muxuu kala baxayaa caalim muqalida oo sheekh leh laakiin cilmi badan leh fiqi leh xadiis leh laakiin sheekh buu leh oo muqalid waa shaafici dee shaafici buu ku daydaa waa xambali axmed bin xambal buu ka soo qaadaa diinta waa maaliki ambaba sheekh waa sheekh iminka noolo sheekhiisu waa sheekh iminka noolo dee caalima oo imaam cusaymiin buu ku xidhan yahay amba wuxuu ku xidhan yahay ibn baas amba wuxuu xidhan yahay sheekh qaradaawi amba sheekh wuxuu waa muqallid sheekh weyn buu yahay laakiin waa muqallid waa kii saddexaad kii afaraadina waa maxay waa sheekh laakiin waa mujtahid waa huwa raasikuuna fi lcilmi cilmigii buu ku dhex fadhiisto waa mujtahido isagu wuxuu gaadhay darajad uu diinta ka soo saari karo wixii dadku u baahnaayeen qur-aankii buu akrinaya xadiiskii buu akrinaya casriguu iminka noolyahana u akrinaya wuxuu ka soo saarayaa maxay dadku maanta diinta xalaal iyo xaaraan u baahan yihiin okay arrintaasi markaa maxay waa ijtihaadka waxaa soo galaya sidii qur-aanka loo fahmayey sidii sunnaha loo fahmayey iyo qiyaaskii qiyaaska maxay qiyaasku waxa weeyaan wax waktigii nebiga dhacay oo asalkiiya iyo wax iminka dhacay oo farciga iminka dhacay ah baa layskaga soo qaaday oo laleeyahay war waxaasi baa kan lagu qiyaasi oo waa inuu sheekhii ku qiyaaseeni jiro wixii wax ku qiyaasayna waa inuu haysto diintaa sheegtay marka wuxuu odhanaya waxani waa xaaraan lianna waxaa lagu eegi taas waxaa ka mid a matalan xashiishada la cabo iminka amba laysku mudo amba kininka madaxa doo dooranayo qofka wareerinaya ma xalaal baa mise waa xaaraan culammadu o dhan waxay isku mutafaq yihin waa xaaraan halkay ka keeneen inuu xaaraan yahay qiyaas bay qaateen maxay qiyaas u qaateen khamriga khamriga waqtiga nabiga la cabayay maxay sal slam waxa laga sameeya qamadi amba hadhood amba wixii caynkaas ee masaakiinta laga samayn jiray khamriga boqolka nooc laga sameynaya waqtiga rasuulka ma jirin waxaan iminka madaxa adduunka lagu rin ma jirin laakiin khamri maxaa loo yaqaanay maa khaamaral caqla waxa caqliga daboola muxuu markaa nebigu yihi wax kastoo caqliga daboola waa muskir wuu sakhraamiyey wax kastoo muskirana waa xaaraan okay marka culimmadii maanta maxay eegayaan adduunka wax kastoo soo biira magacu doonay ha yeesho hadduu kol madaxa uu daboolayo madaxii baabiinaya muxuu noqonayaa xaaraan buu noqonaya taas baa la eegayaa okay khamriga nafteedii hadday ka baxda khamrinimadii ay khal noqoto maxay noqotay xalaal waa khamri laakiin khamrigii takhallala ilaa khallin khal buu noqday kuma sakraaminayo muxuu waayey wuxuu waayey ciladii xaaraantu ahayd iskaar dadku sakhraminayay idan maa fiihi hada lcilla idan waa xalaal adiga khalkaas ka darsanaya markaa dee maaha maxaa dhadaa salaadka iyo raashinka ku darsanaya iska cunaya idan limaada liannahu takhallala haddii uu khamrigii weli yahayna waa xaaraan wey marka cilladdu waa maxay waa iskaarkii wax kastoo markaa qofka iskaariya hadduu jiro maxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa u fiirsa diinteena subxana wa tacaala waa qawaacid qaacidada markaa maxay shaqaynaysaa waxay ka dhigaysaa culummadu way weheshanayaan ilaa qiyaamaha waxa dhacay oo dhan ee soo daruriya haddii kusoo biro dhan waxay u haystaan wixii lagu kala gelinaya xalaal iyo xaaraan bayin iyo bayin marka taasi waa midii koowaad wey su-aasha haddaan ka baxno waxaan marnaa mas'alada labaad ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس عجيب ده. xalaashii iyo xaaraantii waxaa dhex yaala arrimo isku eeg oo qofku markuu dul ka joogsado meeluu raaciyo ma garanayo ama xalaal maaha mise waa xaaraan okay mushtabahu mushtabahu waa maxay mushtabihaadku dadku waxay isku laqaan xadiiskan iyo aayaddii suuratu aali cimraan ku jirtay iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uga sheeganayay oo ilahi waxaa soo dejinay aayaatun muxkamaatun hunna أم الكتاب وأخرى متشابهات إيه مشتبهات كم بدك على اسكو خلطان معها اسكو مد معها آه يكريين هل كاسي وحا لو جيدا إلهي وحو كان الله سبحانه وتعالى قرآن كريم كأه وحان سود جيبوا لآياته محكمات عضعض وقف والبا وفهميه عجم يا عرب وفهمي عامي يا عاقل يا عالم وذا فهميان oo iyadu waa umul kitaab oo ummaddu inay wada fahantaha iyo qaar isku eeg eeg mutashaabihaad ah isku eeg eeg qur-aanka uu raacay ah qisada nabi muuse waa mutashaabih baqara shucara acraaf wax daaha inta lagu sheego dhan si ugu soo orto waa mutashaabihad lakin haddana kolba waxbay sheegaysaa waxbay ku daraysaa okay maya waa mutashaabihaad oo waxa weeyaan axkaamteedu ma caddee cilmi bay u baahan tahay cilmi weyn bay u baahan tahay ما هو متشابهات بني آدم ما فهم يا إله ما فهم محولي محولي ابن عباس قرآن في تفسيره سوى أفر نوع نوع يعرفه الناس جميعا وحاول بهنا قفك سوف فهم كريا ونوع تعرفه العرب بفطرتها نوع عرب سكتقان وأفكوا يقول قرآن سودقي نكستو عرب ومي جوغو في عربي آدو يقانا للشافعي ملكو فهمي كلمة قاركو مي وتجري markuu garan waayey abubakar wafaakihatan wa abba kalimat lab u fahmi waaye abubakar oo nabiga la noolaa war kalimat lab faakiha garta waa khudradiye waa firwigiye abku muxuu yahay buuri u baxay isagoo miiga socda ayuu ubad ciyaarayaa maqlay oo remiih abkii markaa maxay noqotay cawskay noqotay abkayga iida iska soo laabna markaa odayaashu weydiibu lahaa ayaa u sheegay caruurtii waa u sheegtay marka kufiitu buri waa iska soo laabay waxa caruba ku ciyaaraysa qiimada lab marka luqadii ku garaya wanawx muxuri la yafhamuha illa ulama iyo qaar tafsiir carabtu maaha culimadu way fahmayso faqad afartaa u sheegay meel kale wuxuu ku sheegaa afartaasoo tii wuxuu horreysiiyaa insaanku ka saaraya wuxuu dhaa carabta way fahmayaan oo luqa caamada fahmaysa carabtaa fahmaysa culimadaa fahmaysa iyo nawcu laa yafhamuhu ila allah tafsiir aan la macnayn karin baa jiro qur-aanku jiro ilaahay uun yaqaano subxaana wa tacaala ka ilaahay uun yaqaano wuxuu yihi waxaa ka mid a alif laamiim alif laamiim xaamiim caynsiin qaaf yaa macnayn kara laa macnayn karo waa lagu waraara de qaar baa yidhahda de waa waa maaratay mathematics geliyo حتى كسر كونك بركو ضمان يحليو انتو كونك لو يان كهليو وا wareer waxaas waxba ka jiraan alif laam mim culumadu waxay ka baxeen laba uun waxay ka baxeen Allahu a'lamu bi muradihi ilaahi baa og waxa uu uga jeedo qolo kalena waxay yiraahdeen markay afkii dheereeyeen ilaahi wuxuu yiri alif laam mim حاميم كفاية عين صاد والقرآن كو حرفها مو قسم يسيه كانت دهدات كرتان قرآن كو وحلا بدا qur-aanku muxuu ka samaysan yahay waliba markii imika la egay ee la ururiyey xarfaha googo-an ee mutaqadica ay qur-aanku bilaabaan suuraa suurka qur-aanka qaro ku bilaabaan afar iyo toban xaraf bay noqdeen af carabiguna imse xaraf siddeed iyo labaatan af carabiga bidhkii marka war qur-aankan wuxuu ka samaysan yahay af carabiga aad ku hadashaan oo xarfaha ka samaysane isku tago oo fa'tuu bisuuratin min milihi bal suurad isaga lamida keena aayad keena haddaad gartaan halkaa baa looga jeeda lakin waxa kaleeta iminka adduunka lala socdaay wax ka saxa ma jiro ku idhahda qiyaamihii baan gartay waqtigu dhacaya iyo mid irahda kownkaan helay ballarhkiisa iyo iyo dhararkiisa iyo cumqigiisa iyo guntiisa iyo yaan ku ogaaday intuu carshigu inoo jiraan hele iyo oo waxaan ku xisaabiyey aliyaad saacata casharkii baan soo qaatay sagaaliyo tobankii oo waxaan ku dhiftay xarfahanoo waxaa ii soo baxay ajaa'ib ulzamaan waxba kama jira khuraafaad waxaas weeyaan taasi ibn ibn cabaas wuxuu ku daray mushtabahaadka markaa leeyahay qur-aanka waxaa jira aayad la fasiri kare laakiin waqtigu fasirayo zamanku qur-aanka uu fasiri doona af carabiga isagoo ilaalinaya yuu fasiri doonaa mutashabahaad kamid tahay marka qur-aanku ma dhammaanaya ilaa qiyaamaha nin walba meel buu wax ugu tagay waa cajiibo iyaa macnayn karayay markuu nebigu sal ly slam qur-aanku ku soo degay watara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamaru mara saxaabi sunca allahi aladii adqana kula shay watara aljibaala buurihii baad arkaysaayo buuraha soomika ma arkayno tamuru way socotaa marra saxaabi sa daruurtu socotay u socotaa oo markay carabtu iyo adiguba markaad buuraha eegtid buur may socdaan ma socdaan ma socdaan buur way taaganya laakiin qur-aanku wuxuu leeyahay waxaad arkaysaa buuriyood moodaysid adigu inay inay taagan yihiin taxsabuhaa jaamidatan inay taagan yihiin de anagu markaan eegayno way taagan yihiin laakiin xaqiiqada tamuru way socotaa buurtu dhulkii waa duuraya ilaah wahiya tamuru way socotaa marra saxaabi qaar baa yidhi war maaha iminka waa yowma alqiyaamaha maxaa yeelay yowm alqiyaamaha ilaahay ma waran buuru way soconayaan wuxuu ihi faqul yansifuhaa rabbii nasfa buuraha waxaa lala dhici doonaa madaafiic tirtirta way soconayaan rabbi yansifuhaa nasfan fayadaruhaa qaacan safsafan laa taraa fiiha ciwajan walaa amtan laakiin tani ilaahay wuxuu ihi waad arkaysaa iminka taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamuru mara saxaabi muxuuna ka daba keenay sunca allah qiyaamaha sunca allah ma jirte waa qaaca safsafan quruxdii ilaahay dhismihii ilaahay weeye alladii adqana hagaajiyey kula shay okay maanta dee cilmigii muxuu sheegay dhulku maxaa la sheegay inuu socdo duurayo bisuuratin murtawiyatin waliba saa isagoo socda ayuu haddana duurayaa dadkii waxay isu keeni waayeen cilmiyan war adceedta iyuu qur-aanku way socotaa yidhi dhul baa socda qur-aanku ma oranay gaaradu wayna wereerinayaan marka culmo waaweyn oo cilmilada dhulku uu taagan yahay adceeduna way socotaa waa mantiq cilmigu hadduu dhulku uu socdaa qur-aankuna uu sheegay dhulkuna socda kama sheegnay adceeduna way socotaa laakiin adceeddu way duuraysaa lama oran maxaa dhiyada tajriib washamsu maxaa dhihi tajriib way ordaysaa baa way ordaysaa adceed adceeddu waxay aabba u tahay sagaal balanet oo la dhaahdo majmuuca shamsiya sagaalka ay adceeddu aabbaha u tahay xakunto oo la dhahdo system solar ba afka ingiliiska waxa dhahdo maxaa dhahdo solar system ba dhahdo kaa sagaalkan system solarka ama solar systemka ah waxay ku duuraan sagaalkuba adceeday ku duuraan maxaa ka dhaxaysa sagaalkan iyo adceedda waxaa ka dhaxaysa qaacido amba xeer la ydhaahdo xeerka soo jiidashada iyo ka orodka waxaa dhadaa qaacidatu addard waljidb adceeddu way soo jiidanaysaa isaguna muxuu samaynaya uu ka go-ayaa labadaas waxay abuurayaan intuu qur-aanku u bixiyay ikliibarka tawaasuka inuu waxaani noqda miisaan waxale allahna uu ku yihi wasamaaa rafacahaa wawadaca almiisaan miisaanka ilaahay sheegaya waa kaa kownka miisaan baan ku dhignay taabaa keenaysa miisaankii idan adceeddu halkee dhex socotaa dee meel dhan uu ilahay u abuuray wakullun fii falakin yasbaxuun marka adu bad aad geshid oo tira dabaalays tirahdee baddu intay adig ku jirtaa intay ku dhex dabaalanaysaa kaa weynta dhan walba badweynta atlantica ama pacific haddii lagu dhex turo dabaalo dhahdo falaggaa waad ku dhex jirtaa adceedan iyo waxaan waxay ku dhex jiraan falag rahiiba oo caqligaaga aan geli karin iyo kudhex jiraan meeshaabay ordaysa adceeddu halkay tagaysaa bay dhaqon adceeddu limustaqarin lahaa meel ay ku xasili doonto meeshaay ku xasilaysa ma garanaysaa waa meesha ku dhammaanayso waa meesha marka ay gaadha adceeddu hadeeto qiyaamihaygi u dhacayo iyo ku socotaa annakuna waa daba soconaa dee waydana wadatay waanad ku duuraysaana duurista aad ku duuraysid adceedda waxaa ka dhalanaya ku waaa ka dhalanaya alleylu waxaa ka dhalanaya samadkii isla markaana isagaa isku duura dhulka haddana du- laba duurad buu leeyahay tuu isku duura maxaa ka dhalaya habeen maalina ka dhalaya walidaalika adceedu ma abuurto habeene dhalate maxaa abuura dhulka abuura dadka marka xadiis baa wareeriyey idhaahdo adceedu ma soo baxdo ilaa ay carshiga ilaahay hoos tagto ay soo sujuuddo ay amar qaadato ay tidhaahdo maan soo baxaa oo ilaahay amarka siiyo markay soo baxdo waa maray amar soo qaadatay okay waxay dhahdeen dee adciyadii baa soo baxaysa xadiiskaa saxiixa sheegaya dadka noocaasa waxaa ku dhacay cudur la dhahdo afka waxay ka qaataan afka carabiga kor bay ka xaadiyaan sida af soomaaliga damba haddaa ka darada waryaa seexo inaa caawa ku arkin mid baa u fahmaya minkada aqalka golo seexo midna wuxuu hore u seexayaa sagaalkay markiyo seexo hore u seexayaa mid wuxuu fahmayaa faxwal kelima kelmada ujeedadeeda midna muxuu fahmayaa daahirka Ah, nebigu wuxuu kahay sala laba qolaa la soo- la- yaa la joogtay dagaal buu ka soo noqday wuxuu yihi laa yusalliyanna axadukum ilaa fii bani qurayda waa qabiil carab yahuud oo nebiga saayeen oo dagaal ka dhici dhici doono wuxuu yihi salaada casar inuu midkiin ku tukan ilaa reeraha meesha ay degan yihiin raggii waa la diray way baxeen dhexdaa markay socdaan bay salaaddii casar wac soo tiri way isqabteen waxay horyaadeen salaaddii casar way gaadhay nebiguna wuu nala hadlay sal slam maxaa yeelaa rag baa yidhi amarkii nebiga siduu yahan qaadano waxaan ku tukanaynaa reer bani qurayda reeraha me- marka aan gaana reerku meeshu degan yahay yaan tukanaynaa daahirkaasaa sheegaya qaarna waxay dhahdeen war nebigu salaada mana qadimi kara mana akhiri kara ilahay baa xadidee degdegu naga laha degdega laa yusalliyanna axadukum degdeg maxaa yeelay ku- markaa maxa labadiiba way iskhilaafeen qolan halkii bay ku tukatay annagoo amarkii ilaahay horaa qaadanaa bay dhahdeen qol waxaa war nebiga ilaahay iyo ilaahay isma khilaafaane amarkiisii baan qaadanaa bani quraydaan ku tukananaa nebigiibay kusoo noqdeen sal ly slam bay u sheegeen yaa rasuul saa baan yeelnay wuxuu yihi marka rasuulku falam yucanif midna ma oran waad khaldanta iska wadaayay labadiiba culammadu waxay dhahen muxuu u daayey bini aadankay qaarna dusha wax ka qaataan qaarna hoos u dhaadhacaan labaduba inay jiraan buu rasuulku doonayaa marka ibnulqayim wuxuu yihi wa haaulaa'i bidaayatu ahli daahir wa haaulaa'i bidaayatu ahli athar ra'y qolana madhabka daahirka qolada qaadanaysa iyo aabba u haya iyakaa u bilaabay qolana qolada ujeedada qaadanaysa maqaasida qaadanaysa muxuu nebigu u jeeday ilaahay muxuu u jeeda qaadanaysa iyo kuwaasina u haya buu horjoogayaal ibnulqayim basaid raximahullah okay qoladan dee iminka dusha ka qaadanaysa uun ka haadinaysa diinta waxay kuleeyihiin saabay kuleeyihiin iyadaa socota may maaha qur-aanku muxuu inaga yidhi qur-aanku wuxuu inaga yidhi kownka dhan markuu ilaahay abuuray oo u yeedhay kownka amar buu siiyey wuxuu ka yidhi ma ininkoo ay adeecsan baad ii imanaysiin mise ininkoona adeecsanayn baad ii imanaysiin kala doorta so-aada saa ma ahayn okay qaalataa cirka dhulkii adceedu muxuu ku jira cirka dhulka qaalataa ataynaa daa'iciin amarkii baan qaadanay dhahdeen amarkay qaateen socdo ilaa aana joojinay anigu marka saacad walba iminka saan nahay eeg dadkeena markii hore dee cilmi laman imika markii la arkay iminka saan nahay saacadda iminka aan joogno dad buu waagu u beryayaa dadna habeen baa usoo galay dadkaa waagu u beryayaa adceeddu amarkii bay qaadanaysaa inay soo baxdo sooma saad umaxaysa adceeddu wuxuu ilahay yihi rabulmashriqi waalmaqrib almashriqayni waalmaqribeyn wa rabulmashaariqi waalmaqaarib maxay ka dhan tahay adceeddu meelna way ka soo baxdaa meelna way ka dhacdaa meesha ka dha- ka ba- ka dhacdana waa mashar ka baxdo macna maqrib okay jiilaalkiina meel bay ka soo baxdaa xagaayadiina meel bay ka soo baxdaa waa mashriqeyn iyo maqribeyn okay ayaan walbana iyo saacad walba iyo second walbana waxay leedahay mashriq ay ka soo ay ka baxayso iyo maxay leedahay maqrib ay ka dhacayso iminka saan nahay mashriq maqrib mashriq maqrib way socotaa un walidaalika qur-aanku muxuu yihi waaayatun lahum alleylu naslakhu minhu nahaara naslakh waa maxay camaliyada salkhiga marka hariga laga saarayo ha xoolaha see looga saara kolbayn baa laga soo jiidaa marka had iyo jeer dharaar baa jirta had iyo jeerna habeen baa jira had iyo jeer habeenka waxaa laga soo dhex saaraya dharaarta had iyo jeer dharaarta waxaa laga soo dhex saaraya habeenka yuqshi leyla cala annahaar yukawiru leyla cala annahaar wayukawiru annahaara cala al- waa takwiir takwiir waa kawar waa kubadi weyn kawara Ah, waa lagu duurinaa wey habeenku dhalaabta ku duuraya dhalaabta maxay ku duuraysaa habeenkay ku duuraysaa عملية فيزيائية وفيزيكس واسكعب يعني سو ما قرن عملية مشتبهات كي قجرت محولي أبي هريرة رضي الله عنه عولي دينته النبي يكد حلي لبقر بيت بانكوش بي قربي سو ما نقان بيها لوش بقربي تاني أوكي لبقر بيت بانكوش بي بوري قربي واكن وأنا يعني ورابي المالك سيب عن أبي هريرة رضي الله واتق الله حج وأنا ورابي قربي نهالك بانكوها يا بوري لو أخبرتكم ما فيه waxa ku jira hadaan ni sheego la qatactum unuqi unaadi guudisi ma ka fahmi kartaan waqti asxaabada ila nabigu cilmiga buu garanay marka duuga socday hadaan iniga warrabo dhii waxa isayro ayo waa mihoreena qoortaadii guudisi nima sheegi karay aqligiin wuu gaari karaa laakiin quraanka cilmiga lima alayhi wajaa badaa uu soo nabigu uu sheegay waxa dhiman doona waqti quraanku wuxuu leeyahay dan dhulku duuraya abi hurayra uu jacay wax kasoo sheegay muuta umar baa ku qabsan jiray marka uu la boodi lahaa uu sheegi lahaa ma ha sheegi bu rasuulku ilaa cilmi uu sheegay adiga adiga wax ku yaala ma aha waa cilmi oo dee inuu abayuro jeclaa waxaa kutusaya nebigu isagoo beer dhex fadhiya ayuu yidhi iyaa dadka u bishaareen qofkii laa ilaaha ila allah idhaahda inuu jannada galaya kabahaygana qaadan kabiisi buu dhibay kabahayga siay dilli ugu noqoto abi hurayra dhab intuu siiyey buu albaabkiiba kama bixin wuxuu ka boodeeyey darbigii orod buu isdhigaysu dadka ugu soo bishaareeyo awalu man alqaahu muxuu noqday cumar war maxaad haysaa cumar ka yidhi xadiis baan hayaa rasuulka waa kabiisiina muxuu gaa yidhi qof kastoo laa ilaaha jannadu galayaa dhir baa wuxuu ku dhiftay cumar kaali buu maxamaa garanayst suu u soo waday buu soo goonay yaa rasuulallah ma adaa kani ku yidhi buu yidhi sidaa ha anaa ku yidhi daab yaa rasuulallah dadku weli ma bislo dadku weli ma bislo maxay oranayaan laa ilaaha ila allah qora saddex soomaali ka dhacday yaa jannadana gelinaysa oranayaan iska fadhiisanayaan dadku horta ha bislaadaan diintu ha ku subato marka macnaha ha fahmaan bal u fiirsan ninka cumar radiallahu canhu furqaan buu ahaa nebigu u aqbalay xadiiskii cumar walidaalika baa layidhi markuu intuu nebigu noox cumar noolaa oo dhan abi hureyre u qaqaban jiray xisaanta aad badan haysid haddaad ku darin xikmad shubinu baasha saamika soomaalida qabsatee bahalada maxaa dhadaa nidadka unbaad dhegeysanoo waa xun baa la shubaya xisaan war xadiiska see u kala weelaynaa halkee keliya xadiisku waa kalaaseey meel buu leeyahay ma dhakii bulshadu gali ma dhakii xadaaradu gali ma dhakii dhaqaaluhu gali ma dhakii siyaasadu gali ma dhakii diintu gali ma dhakii aakhiradu gali ma dhakii ruuxdu gali ma dhakii qoysku gali waxa la akhrinayo uun dhadhadhadha war wax yar joojo dadka u sheegta xadiiskan ka gelinaa meel waa inuu galo waa sida farmasiga markaad dawad saa u taalo dawadii labaa loo qaybiyey qayb halkaa taalo qof kasiba qaadan karo iyo qayb halka damba taalo oo farmasigu bixinayo dhakhtarkeen buu ku leeyahay annaka waxay noqotay diintiiba dhalinyarada bixinaysa laa ya ikhwaani joogso waar qayb baa jirta dad la sheegi karo oo ducadu ay sheegi karaan aniga iyo wixii lamid ah laakiin qayb baa jirta naga weyn oo ay sheegayaan fuqahadii fuqahadii markay kuu sheegay waxay kuleeyihiin qaybtaas waxaa loogu talagalay dhinaca qaybta waxaa loogu talagalay dhinaca qaybta waxaa dhinaca okay quraanka waa iska imanay waxaan ku soconay xadiiskii in waqtigu naga tegay saa sallam waxaan u imanay xadiiskii marka kelmadda mutashaabih iyo kelmadda mushtabihaad isku mid maaha mushtabihaadku waxa weeyaan ishtabaha waxaa isku ekaaday ma xalaal baa la raacini mise xaaraan baa la raacini iyo iskaga ekaadeen ma dhanka diinta may dadka iskaga ekaadeen aniga iyo adiga iyo iyada iyo inankoo iyaa marka aan xadiis akrinay marintan maxalaal mise xaaraan وأنك إنما الدين ديت وعدس ديت وبين صار وأنا بين محور رسوله لا يعلمهن كثير من الناس محور ابن القيم رحمه الله أي يعلمه قليل من الناس أنت وقبضا ضدكم ما قرنيان لكن إن يربع قرنيس أنت الوعي وعلماء دي, دي علماء دي وقرنيس حديثك أريتني ما حلال با مسوى حرام سؤال بمركز ويدينا علماء دي ما حيكون قرنيسا أي عامض وقرنا ده موضوع aad baan u fiirsanaa maxay u garanaysaa ilaa waxaan oranay diintu way dhammaatay axdaastuna way socotaa okay xadas bay dhacda imatay dhacdadan waxay u baahan tahay in la sheega ma xalaal ama soo xaraam ninkii caalimka ahaa se afar marxalood buu la mari caamadiina wuxuu doonayaa wax markaaba ay garto caalimkii muxuu horta danay mas'aladan dhacday waa inuu tasawuro horta waa inuu garto maxay tahay ma hiya mas'aladani maxay tahay maxaa ka mid ah masalada iminka matalan cusub oo kaloo dhacay waxaa ka mid ah dhulkanaad imateen guryaa la iibshaa soo maha guryahaasi waa la iibshaa waxaa lagu iibsadaa antres baa ku jira ribaa ku jirta okay waa la qaataa waa la galaa dadna way xalaaleeyeen dadna way way xarimeen fuqahadii okay maxaa ugu horreeya horta horta mas'aladii tasawuro ninka faqiih ah wuxuu tasawurayaa waxaan la iibinayo muxuu yahay waa guri see loo iibinayaa nin baa baanka tagaya lacag buu ka soo qaadanayaa sharikaduu geenayaa lacagtiibaa loo shubayaa marka loo shubo iyay aqalkii siinaysaa xoolihiina baankii buu celinayaa uu maarata kolba inuu celinayaa markaasaa buu ku yeelanayaa soo saa sawirtiisa soo maaha uu tasawuray haada tasawur waxay culimadu dhan tasawuru shayi farcun alxukmu cala shayi farcun can tasawuri bani aadam shay inaad garatid ma xalaalba mise waa xaaraan horta waxaa ka horeeya inaad garatid caqliga aad ku garatid shaygani muxuu yahay shaygu markaa maxay laba jiritaan buu leeyahy jiritaan reality ah iyo jiritaan maskaxeed realitygii baa lasoo qaadaya agga la geenayaa madaxa la geenaya realityga haddaba dadka akrinaya labay noqonayaan laba shay midi wuxuu ka akrinayaa realitygiibu bar ka akrinaya bar midna uu wada akrinaya shumuuliyatu qira'a dhahda meel kastuu ka akrinayaa midna muxuu akrinayaa qayb buu akrinayaa okay waa ko waa tasawur marxalo labaad buu faqiihu gelinaya fiqi wax yaroo inuu fudayma dhisha yani marka arrin nolol socota diinta lagu eegayo wax caadiya maaha culimmada dhibaato haysta ragga waaweyn ay fuqada dhacdo arrinta labaad waa maxay uu tasawuray atakyiifu lfiqhi buu sameynaya takyiifu lfiqhi arrintan dacdooyinkii waktigii nebiga iyo saxaabada ma dhacday mise ma dhicin wax u eeg ma jiraan maleeda wax u eeg oon raaciyo oon mulxaqeeyo waayan buu helu soo maha hadduu helo waa nicmado meel buu raacin hadduu waayana nusuustii buu haddana eegi caamka ahayd iyo gaarka ahayd xadiisaantii rasuulka iyuu soo qaadanoo ku ifini taa maxaa dhada maxaa takyiif fiqhi baa dhada tii hore waxaan waa tasawur tani labaad maxaa dhana waa kayfiyin waa dhaadhicin fiqhigi baa lagu dhaadhicin okay marxaladii saddexaad buu galaya waqti ay noo saamaxin marka soo macin lahayd marxalada saddexaad u galaya maxay tanziiluha ila alxukum arrintii buu dhaadhicinoo xukun buuda u sheegay oranaya arrintani waa xalaal ama muxuu oranayaa waa xaaraan maxay ku tahay xalaal uu sheegi maxay ku tahay xaaraan uu sheegi ambase wuxuu ka oranayaa waxay leedahay suwar xalaala iyo suwar xaaraana caqdigo contractka kale waxaana xalaal kutahay waxaana xaaraan ku tahay wixii o dhan buu kuu sheegay waa arrintii saddexaad wey arrintii afraad waa arrinta fuqahada qaar un ay leeyihin inta badan ay lahayd ee mushtabahaadka soo gasha maxay midi wuxuu eegi arrintan imika say tahay midna wuxuu eegi maalaadkay leedahay okay beritoole maanta haddii xalaal ay dhahdo qura maaha waxa maanta ay qatahay maaha ilaa beri maxay ahaanaysaa ilaa saan dambe ilaa iyo toban sano konton sano oo cajiib fiqigo maxay ahaanaysaa waxaa jira matalan masaa'il kor marka laga eego xalaala laakiin markaad eegtid halkeega dambe xaaraana maxaa cumad bixiya sadu daraa'ic baa dhaha sadu addaraa'ic waar arrintaa waa inaa la dhada waa xaaraan maxaa yeelay waxay soo wadataa halis ah waxa ay soo wadato iyaa halis ah culammada qaarkood amsilay usoo qaataan amsiladaas waxaa ka mid a matala waxaa jira waxa dhahda diinta islaamka kafaao labada qofay isguursanaysa waa inay isku qalmaan beriga kafaada maxaa loo sameeyey kafaada waxaa loo sameeyey qofka muslimka ah inuu muslimid guursado isku qalmaa labadaasi ma gabadha muslimad inay guursato nin muslim bas wax kale la eegin nasab xirfad laakiin markii dambe waxa la sameeyey xirfad iyo alaab iyo waxbaa la sameeyey zamankii islaamka waxaana loo ogolaaday in islaamka la ogolyahay kristan qofku inuu guursado yahuudiyadu guursan karaa kristan guursan karaa laakiin laba sharti waa inay hato waa inay kristan ahaato ama yahuudiyad ahaato labo waa inay cafiifad ahaato muxsan ah waa laba qaacido ma la heli karaa iminka waa adag tahay kristan waa inay ahaato uma jeedno waa inay ahaato maaragtay jerry magaceegu iyo kristan oo aabeed kristan maaha waa inay kristan ahaato practical ah aaminsan inuu nebi ciise waxa ilaa waxa uu aaminsan yahuudiyadna waa inay ahaato labana waa inay dhowrsoon tahay ayna ahayn naaga habeenka si wada qabo aynan ahayn oo dhorta muxsanaatu ilah dhim aladiina uutu kitaab soo ma waa inaha laba shardi waa la ogolaa cumar zamankiisii u fiirsaa saxaabadii baa guursatay abi xudayfa way guursatay naagihii yahuudi ee quruxda badnaa ee shaam markii la furay hablihii kristankii wixii bay iska wada guursadeen cumar bnu khadaab waxaa loo sheegay saxaabadii reer madiina markay shaam tageen nin walba wuxuu qabaa gabadh nasraaniyada iyo gabadh yahuudiyada waraaqad buu qoray wuxuu yihi dhammaantiin dumarkaad guursateen fura amar okay waraaqadii waa imata saxaabadii iyo uga imata amiir almu'miniin cumar bnu khadaab faqiihu lumma rag baa carooday xudayfiya waxaa dhahay yaa cumar atazcumu annaha xaraam ma waxaad noo sheegaysaa inay xaaraan tahay baad sheeganaysaa cumar bnu khadaab wuxuu yihi fiirso laa azcumu fi dalika taa ma sheegay buu yihi laakiin wuxuu yihi fitnaad abuuraysiin fitna abuuraysa waa maxay hablihii muslimaadkaas kaga tegaysa kuwana wada guursanaysa kuwana yaa guursan okay waa sadu dariica muxuu u mamnuucay cumar wuxuu u mamnuucay meesha lagu socduu sii joojinayaa inay fitna dhacda gabdhiheennu bila guur ku dhacaan kuweeni oo kuwii kale la guursho labo arrinta labaad muxuu ka baqay fitnatun fi diin aqalada ka dhacda ilmaha yaa rabeeya way rabaysa marka cumar bnu khadaab calay salaam wuxuu ilaalinaya wax weeyaan waa arrintaas sadu dariica dhacda okay asa daahirkeega maxay masalada maxay waa xalaal laakiin waxay keensanaysaa waa maxay waa halis halistiiba mamnuucaysa arrin xalaal ahayd arrin xalaal iska ahayd walidaalika imaam shaatibi muxuu yihi annadaru في مآلات الأمور معتبرة مقصودة شرعا النظر إلا إيغو في مآلات الأمور الرمو مالها كل ما نيان فقيه ما إيغو وحبك جنا قبقبدنا إلا إيغو ومقصود شرعا ومقصود ديتو أجده وانا معتبر شرعا واعتبار بيسينا ساعة شرعا إسلامكم لك فقيها ما إيغو وحيا اللي محو إيغيا وحاسوا صعب يلا إيغيا marka mushtabihaadku waxaas oo dhan buu qofku la soconaya faqiihu uu garanaya marka laakiin ninkii caamadii ma garanayo arrintan mushtabiha mise mushtabiha maaha marka adi maxaa ku yaala marka hagga ay socoto laba arrin baa ku taala awalan waxaa ku yaala is'al culamaa nin caalima oo mujtahida oo faqiiha weydii ma ku qanacday qaado ma ku qanci weyday ka joog maya maxaaba ku yaala waaba shubahaad maha iskagaba dheerooba marka maxaa lagu leeyahay haggan dadka inta ugu badani ma garanayaan bu rasul sl laa yaclamuhuna kaiiru min annaas dad baa u fahmay laa inay mushtabahaadku ay yihiin wax diinta ku jirta diinta dhexdeeda mushtabahaad male diinta xoog uu cad yahay laakiin waa cinda caqli nnaas caamada dadka bini aadamka inta ugu badan laakiin dadka yari way garanaya wamaa yacqiluhaa muxuu hi ilaahay ila alcaalimuun okay masalada saddexaad waxa weeyaan masaladaasi kayfa natacaamalu maca shubahaat shubahaadkiisa ula dhaqanaa ilahay muxuu yiri nabigu muxuu sal slam wuxuu yiri faman ittaqa shubuhaati faqad istabra'a lidiinihi wa cirdih ninka iska dhowra shubahaadka diintiisii iyo cirdigiisii baa u ilaashaday waman waqaca fi shubuhaatna waqaca fi lxaraam okay shubahaadka waxaa ka mid a matalan qasoo eeg hada cajiibka xadiisaadka waa nabigu waa cajiib sal alla alay slam waxaa la yidhi rasuulku sal slam haweenkiisa marka uu la dhaqmayo fi lxayaati aljinsiya nolosha sawjada sawjiyada markay gabadhu leedahay xayd usbuucii ku jirto wuxuu oran jiray dhexda bara adag ku xidho ilan dhaqanka yahuud wuxuu ahaa gabadhu haddii ay xaydkii ku jirto ama nifaaskii lalama cuno lalama cabo gurigana waa laska dheerayaa saas ahayd qur-aanku soo degay wuxuu ihi nisaaؤukum maarata xarsun lakum faatuu xarsakum mayaadi waxaan sheegayaa marka laga hadlayay xaydka maxay ahayd yas'aluunaka can lmaxiidi qul huwa adan faactazilu الnisaa fi lmaxiid ilahi wuxuu ihi war waxay ku weydiyen rasul allahu xaydkay ku weydiiyeen maxiidkii marka ay gabadhu dhiig leedahay usbuuci ku jirta maxaa la yeeli waa lagu weydiiye qul waxaa tiraa huwa huwa xaydku hiy maaha huwa isagu adan nijaas lama oranaa adan waa dhibaato adanku waa maxay adan nafsiya nafsiyan gabadhu markii dhiig ka socdo galmoodii waxaa iska dhaaf gaaladu way galmoodaan laakiin wayba si kaleba tahayba psychologic ma psychological way bogtaaba jasadiyan gabadhu waa adan jir ahaan jirkayga waxaa iswada bedeli hormoonaadka dhan waa iswada bedelaya okay isaga dhan waa adan oo jabti iyo balaaya laga qaadaa wixii la mid a waxaasoo dhan buu leey waa adan marka maxaa yeelaa factazilu nisaaa dumarka ka dheeraada maxaa ka dheeraada fi lmaxiid maaha ka dheeraad dumarka halkaa ka dheeraada ok nabigu muxuu ohan jiray soo adkaysa marada markay marada adkaysato oo meeshiina ay adkaysato lugaha iska fidso haye dhabteedu qur-aanka iska aqsinay dhabteedii waa dhabteedii ha qur-aanku aqsinay marka nabi sallam xataa wahiya fi hadi alxaala uu raaxaynaya uu daweynayaa iyaduu daweynaya gabadhii buu daweynayaa soo lama socono waan la soconaa okay adiga mushkiladda adigu qof matala khaasatan dhalinyaradu markay caroos yihiin uu dhalinyaro yahay shan iyo labaatan jir iyo saddex labaatan jir yahay dhexda soo xidho hadduu dhalo dhexda soo xidhato alaabta adkee haye aan ku yara dul seexaan idhaadno shubhad meesha agga maxaaj ninkaas uu sii durkaya muugta adiga markaa qofkaas waxaa la rabaa inaa isgaratid adigu maxay tiri caasha yaa caaisha ah nebigu isagoo sooman muu ku dhukan jiraa ma ma dhukan jiray nacam bay tiri laakiin uu niga adkaabay tira suuqa ininko kale mahan bay tiri ku dartay taas ku dartay markaa wiilka wadaadka oo iska miskiinka oo kanada iska joogo oo gabadha inta u soomaan kaaluu nabigu iska dhukan jiray u ka dhacdo waa sii socon oo lixdan cisha kugu waajibi dulsaar moogtahay balaaya ku kori doonta marka adiga waxaa lagu rabaa inaad dembigaaba isku gagarinba walaa waa ku dhukadaa walaa walaashay asalaamu calaykum salaam waa la ogol yahay diintu haddaad is xajin karaysid laakiin isma xajin karaysid marka rasuulku muxuu alayhi salaam qofka waxaa ka dhowrsanaada muxuu samaynayaa diintiisi u dhowray diintiisi waxaad adigu ka shakidid iyo wixii halisaba culammadu maxay dhahdeen ilaahay wuxuu uhi nisaa'ukum xarfun lakum war dumarkiinu waxay niyihiin maxay niyihiin beer bay niyihiin fa'tuu xarsakum beertiinna hee u taga oo u gala annaa shitum siaad doontiin meeshaad doontiin kaga yimaada wiilka daahirka qaadan wuxuu leeyahay fa'tuu xarsakum beertiinna annaa shitum baladi meeshaad doontiin baa kaga tagaa okay meel kastoo furan baan kaga tagay dee waan waday laa xaram maxaa yeelay annaa shitum nebigu u macniyey sal alla alay slam aqbil daadooni ka sarre adbir daadooni sii jeedi cilmiga cilmiga xishood mal mugtahay waa cilmi casrayn cilmigaas wuxuu sheegaa iminka cilmiyan waxaa dhahdaa waxay gaaladu soo saareen cilmiga jinsiga islaamkan oo kamid ah position waa position soo saar position ah position bada positionka faraska positionka bisada ah positionka geela ka ayiga kullu hadi position islaamku ogol yahay laakiin halka aad maraysid waa in noqoto meeshii xarthakum meeshii dee beerta halkan beer maaha meesha kale atagin okay beertu meel bay leedahay meeshaa beertu ka imataa meesha beerta ka imataa anuu markaa arko aan maqlo waxaa la sameynaya meelaha dad iska tagay dhado ma tag bay qabtaa meesha meel maaha la tago meel kale meeshan naftiiba marka iimaan ba laga yimaadaba okay waxaa cajiiba wax weeyaan fa'tuu xarsakum annaa shi'tum baa lidhaha waxaa tiri meelahan kalena waan ku yara ciyaari oon waan isku waan isku dee ma lagu diri karaa culimadu waxay dhahdeen haddaad islaalin karaysid waa la isku dirin karaa meelaha kale maaha ma gelaysid meeshii laakiin hariyahayga isku dirin karaysa okay haddaad tirahdid waa kusii safaadi waa sii socon dee okay si aa u soconbaba meelaha ku safaadinba ha ku safaadinba eeg faman ittaqa shubuhaata faqad istabra'a lidiinihi wa ciqdihi waman waqaca fi shubuhaat wiga ku meeraystana waqaca fi lxaraam xaaraamtii ku dhacayaa lidalika saxaabadu maxaa dhi xalaashiibaa marka loo qaybiyo toban waa xalaashi sagaal bay iskaga tegayeen makhaafata an yaqacu mada fi lxaraam inay xaaraan ku dhacaan ayay uga tegayeen waa sagaal dhan xalaala annakuna waxaan doodoonnaa xaaraantii baan u doodoonnaa wax inoo xalaaleeyo lidalika telefoonka maanta o dhan sheekh baan sheekh baan weydiiyo waxba waan ka waaya adaa kuweydiin isla qoran bal weydiin intii ma kuweydiin adnamaa ku dartay mid kale adana weydiin waxaa la doodoonaya waxa weeye xaaraan baa la doodoonaya sida isku xalaalayn lahaa la laysa hada huwa maarata wax fiican ma xasan marka taasina waa arrinta kale arrinta kale oo xadiiska ku jirta waxa weeyaan cajiibkii waxa weeyaan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa subxaana wa tacaala waa arrinta shanaad weeyaan ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك, يوشك أن يرفع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه أريد أن أعجب أوكي بقرضوا واحد سميستان سيارة يميلا أي xerooy bay leeyihin soo maaha way xidhaan dhulku dee waa boqor de madaxweynayaasha iminka maaha boqorada ingiriiskan meeshii ay london ku leedahan tagno waan iska gallay galla galla ilaa dalka imaad ka taxna dhulka inkuu dhulka u jircay dee laakiin dhulka intaa leeg berigii ingiriisku boqortooyada adag ahaa mee la ag marigi lama ag mari reer boqor unbaa geli jiray dee boqorada khaliijkuna waa saalino uma dhawaado lama madaxda afrikana waa saalino uma dhawaado dee ninkii aqal iska soo xidhana adaa le xeladaa dee adaa ka boqoree ma rabtid inuu lagu soo galo waa waxaagi waxa ilaahay markaa wuxuu nabigu wuxuu siinaya mithaal madaxeena gali karaa muxuu yahay ilaahay adduunkan meesha uu inaga xidhay inaan tegina waa takliifkii wey markaa kaan sheegay waana la kalifay waxaana waa xaraam waxaana waa xalaal baa dhig ilaahay markaa maxaarimtiisu waa wuxuu ilaahay xarimay waa ximadiisa adhi eeg u fiirsaa laba aayadood baa jirta oo cajiiba aayad waxay tidhaahdaa ilahay wuxuuhi tilka xuduud ullaahi falaa taqrabuuha aayad waxay tidhahdaa tilka xuduud ullaahi falaa tactaduuha u fiirsaa tilka xuduud ullaahi waata xuduud ilahi waa maxaarimtii ma waa wixii laga xarim waa xuduudii ilaahay falaa taqrabuuha ha u dhawaanina ta kalena maxay ku leedahay tilka xuduud ullaahi falaa tactaduuha ha dhaafina maxay ka dhigin midi waa xuduuddii ilaahay xalaal uu ku siiyey xalaashii ha dhaafin oo xaaraanta ha tegin ha xadgudbin midna waa xaaraantii maxaa xaaraanta laga leeyahay ha u dhawaanin xalaashana ha dhaafin xaaraantana ha u dhawaanin tactaduu iyo taqrabuu sooma kala garan lidalika ilahi subxana taala walaa taqrabuu alfawaaxisha maa dahara minha ma batan walaa taqrabuu maal alyatiim ila bilatii hiya axsan walaa taqrabu ha u dhawaanina waa dhawaashaan khamrigi maxaa fajtanibuu ka dheeraada zawrki maxaa fajtanibuu qowla zuuri ka dheeraada qowlka zuurka waxaa ka dheeraada ka dheeraada ya sidii carabtii tiri ilaahay ka dheeraada yidhi halkaa khamrigaa dhigtee ka soo nuugta ijtanib baa yidhi ka dheerow marka waa maha macnaha ee waxaa la ka dheerow ka dheerow macnihiga waxay wixii keensanayo oo dhan baa ka fogow zinadii waxay walaa taqrabu zina zinada ha u dhawaanina ha u dhawaan zinadii maxaa lagu leeyahay wixii zino keenaya oo dhan ka fogow ee kugu riday inay zina dhacdo ilahay in u wada xarimada gabadhii xijaabaa la dhihi in adayadu xijaabaa la ha eegin dadka qaar waxay dhacdaan dumarka in la eego soo xaaraan maahan ha kuwa qaqaawan maaha kuwa qaqaawanka shan goor bay xaaraan tahay waa tii xijaabnay ee xijaabkeegu kaamilka ahay ee halkeega hore iyo halkii ka dambe aad kala garanayba markay socoto waa kala fahmayn wanaagtan may ma ma sii jeedaa mise way soo jeedaa noo garanaysa taa baa lagu leeyahay ha eegin waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim taqaawaniyada iska dhaafiya sidii shaqashka markuu sheegay raximahullah wuxuu yihi mid baa intuu gabadh daawaday buu subxaana allah ma acdama khalqahu ma ajmalaha alla ilaahay macaasi wax u abuuray yaa badanaa ya uu daawaday markaa marka iyadana waa cajiib mogtahay waxaa si loo xalaashada rabtaa marka adiga falaa taqrabu ha u dhowan baa laga dhi wixii u dhawaynayo dhan baa lagaa mamnuucay salaantii udashii nabigeena sal slam khalwada markuu macnii in lala keliyooba gabadh qaar baa koranaya war aniga iimaan baan hayaa islaamnimada waa cajiib awliyaa ullahi saalixiin baan oo siniin khamiis baan soomaayo baan soo maxay sheegay gabadh meel la fadhiiso ceedaas ku noqon iyadana maxay sheegay nabigu wuxuu yidhi laba haddi laa yakhluwanna axadukum bimra'atin laa yakhluwanna inuu la keliyo inuu la keliyo midkiin gabadha oo haddii lakeliyo maxaa dhacaya shaydaankaa kii saddexeed ah waa kii saddexaad shaydaanka ninka saddexaadi waa shaydaankii walidaalika baad arkaysaa fasaad oo dhan wuxuu waxay ka bilaamataa nadrada iska daaya la keliyoodi nadradii wuxuu yihi cali cali mandhig wuxuu yihi laa tattabici nadrata annadrata isha isha ka dabageyn markaad eretid iska soo yar noqo ila bilaadam baad hordhuga socotaaye waad aratay ka soo celi waa iimaanki waa kalifaadii haddaad ka soo celi wayd wuxuu yihi fa ina laka aluula wa calayka saaniya ta hore adaa iska lahaa ta labaadse waa laguu leeyahy ta labaad waa lagu qoray ta labaad maxay maxay sii eeg sii soco waa sii soconaysaa shaydaanka kaa shaqaysanaya laakiin ta hore adaa iska leh marka waxaasoo dhan waxay noo sheegaa marka maxaarimta ilaahay maxaan kula dhaqmaynaa waxaan kula dhaqmaynaa mawduucaas ah inaan u dhowaan xalaashana inaanan dhaafin okay tii ugu dambaysay soo joogin haween wa ala wa inna fi aljasadi mudqa ida salaxat salaxa aljasadu kullu wa ida fasada fasada aljasadu kullu ala wa alqalb maasha laba arrimood ma ka sheegana insha Allah waqtigan ugu dheeraaday labada arrimood waxay kow arrinta koowaad muhiim arrinta koowaad waxa weeye jirhkan y xagee laga maamulaa jirhkan qalbiga laga maamulaa okay qalbigu muxuu yahay culimmadu wa waxaa ka jira hadal badan qalbigu makan ah mise waa kan maadaama meesha adduunka maanta la ogaaday kan qofku socodkiisa maxaa maamula loo maamula halkabaa laga maamula ilaahay muxuu ku yidhi ninkii abi jahl markuu nabiga isku walwaalay sal slam lanasfacanna ya maxaa dhaheed naasiyatin kaadibatin khaati'atin culimmadu waxay idhahdeen maskaxdeenu meelaha bay u kala jirtaa meesha amarka iyo nahyiga bixisa ee bini aadanka waxaan iminka biyaha acab macab acab meesha iga leh waa halka fooda hebel eeg meesha iga leh waa fooda amarka halkan baa laga bixiyaa walidaalik buu ilaahayna amray inaan madaxa halkaa saarno waxay ka dhigan tahay ilaahow amarkayga iyo nahyigayga waxaa ka horeeya amarkaaga iyo nahyigaaga waa isdhiibay ana muslim anu muslim baana maxaa muslima sajadtu laka waan kuu sujuuday amarkaaga baan qaatay anu amar malihi fawadtu amrii ilayka amarkaygii adaan kuu dhiibay maxaa ku tusay halkan baa madaxa dhigtay meeshana maxaa ku yeelanone meeshii amarka iyo nahyiga bixisay qur-aanku soo cabiro fiirso ilaahay muxuu yidhi waa ninkaa iswaalwaalayo falyadcu naadiyahu ha u yeedho kooxdiisu u yeedhanayo sanadcu zabaniya anaguna kuwii naarta ka shaqaynayaan u yeedhanayo waa hanjabaada ugu weynu ilahay bixiyey wuxuu u hanjabayaan waayo abijahl leanna abijahl nabigiibuu ku dheeldheelay uhi warkaalaya saan u galay daawada falyadcu naadiyahu markii u yimid awrkii afka kale hayay cadaabta hayuu ka baxsaday maxaa ku hela ledho hacayeelad beerkay budhi marka maxaa dhi falyadcu naadiyahu sanadcu zabaniya markaa ilaah nasfacanna waxaan qabanaynaa oon goynaynaa oon soo jiida waxay u maheen dadka wax ku macnay culmadii hore foodan jiidaynaa ilaa aan cadaab ku ridno maaha food foodan maaha timaha le fooda maxaa ku dhex jira naasiyatin food buu ilaahi kaadibatin beenalay ah khaati'atin khalad badan okay meesha markuu been sheegay amarkuu ka qaadan halkee ahayd halkan bee meesha khaladka u sheegaysa halkee ahayd halkan bay ahayd walidaalika culimadu waxay dhahdeen qalbi un baa laleeyahay waxaa loo jeedaa qaarkood waa caqliga waa fu'aadka walaa taqfu maa laysa laka ina asamca walbasara walfu'aad qaar kale waxa la meesha loo jeeda waa qalbiga ee caqliga maaha limaada caqliga waa run isagaa dhulka maamula lakiin caqliga agee laga xukuma si laftiisaba qalbiga kayf haddii dhiigga uu qalbigu siinaya caqliga hadduu istaago khalaas lagu dhamaad isaga intaha marka xayaaة الإnsaan murtabidaة bmaada biاlqalb masaaisha khatarka wayaan masail caadiya maaha laakiinse haddii la dhado waar maya meesha wax fahanta laakiin waa qalbiga haddaan rano okay iminka dad baa qalbiga la bedelaa qalbiga la siiyaa okay hebel oo maxamed la dhahdo yaa dhintay qalbiga laga saaro hebelo fuaad la dhahda loo gashay qalbigiisii marka fuaadkan iminka qalbiga u sito ma maxamed ba mise waa fuaad a maadaama uu qalbigu yahay meeshii wax kala garanaysa yaa imaanaysa mogtahay okay cilmiyan waxaa loog yahay adduunku cilmi kasta hadduu gaadho maskaxda qof intuu ka rabbi dilo qof kale hadito looguma rakibi karaya maskaxdu waa meel cilmiga wel de boqol kiiba kowa gartay weli haddaas inta kale weli ma garan markuu boqol kiiba boqol garan doono ma dhowga laakiin qalbigaasi waa la gartay isaga badan waa meelaha lagu guulaysu ku jiraa in la ogaade uuna socdaa in haddeeto qalbiga sida keliyaha loo bedela haddeeto waa ka iminka waa lagu guulaystay laakiin aada looguma looma noolaado laakiin waa waxay mudata waqti dadku ay iska noolaan doonaan muddo fara badan sida keliyaha iyo beerka iyo wixii lamid ah iyo beerta xaliisha wixii kaloo dhan waa lagu guulaystay isaga weli ma doonaa qalbigu shaki ku jiro u socdo si fiican laakiinse qalbigu markaa caqliga iyo qalbiga cilaaqada ka dhaxaysa waa daqiiq taabaa ka mid a inuu noolaan karin caqligu bilaa qalbi labo waxaa idhahdaa caqligu waxbuu kala gartaa laakiin dareen ma leh dareenka waxaa laga dareemaa qalbiga dadka imika qalbiga loo gashay wax badan waxay sheegaan dareenno kii kale uu lahaa yaraantiisii iyuu dareemaa kan imika qalbiga loo gashay dareenno isagu lahayn waxuu dareema markaa uga imanayaa waa qofkii qalbiga lahaa dareemadiisi baa ku jira lannahu qalbiga waa dareemadii kale yaa soo galay marka qalbigu dareemada isagaa sameeya walidaalika buu ilaahay subxaana wa tacaala dareenadoo dhan wuxuu ku xidhay qalbiga caqliguna maskaxdu gartaa halkay cilaaqo ka leeyihiin dee ibnu siinaa oo maaratay filosof ahaa sunnaha ku fiicnayn iyo ghazali oo filosof ahaa sunnaha ku fiican way ku wareereen makanaa asla makanaa asla makanaa qur-aanka markaa u fiirsatida waad ku wareeraysaa laakiin annaku waxaan ogaanay cilmiyan inuu caqliguna qofka maamulkiisa hayo qalbiguna uu dareenkii yahay caqliguna uu qalbi la-aan noolaanayn hadduu maskaxdu dhimaatana qalbigu dhimanayo iminka xitaa dhimasho waxa la sakta dimaaqiya hadduu qof maskax dhimato isaguna bidaruura qalbigiina waa dhinta maskaxdii markaa waa dhimanaysa marka intaasaan ka baxayna insha allahu taala masalada masalada labaad waxa weeya masala diiniya oo ah alaa ina fi lqalbi jasad alaa ina fi lmudqa fi ljasadi mudqa waxaa yidhahdaa culimmadu ahmiyadda uu qalbigu ka leeyahay jidhka waxa weeyaan muslimiintu ahmiyadda ugu badan waxay siiyaan masaa-isha fiqiga xalaal baa laga soo hadlay xaaraan baa laga so fiqi baan ka so hadlay ma waxaana loogu soo xidhay war waxaasoo dhan waxaa ka aabbaa qalbiga ahmiyadda qalbiga ogaada oo ah kow nebi nebi aadan calayhi salaam wuu khaldamay muxuu ku khaldamay ahayd geed cuni la yidhi buu cunay ibliisna wuu khaldamay ibliisna muxuu ku khaldamay ha sujuudin baa lagu yidhi sujuud uu diiday sujuudi kibir baa galay waxay dhahdaan maradu ibliis kaana qalbiyan maradu aadam kaana jasadiya maradka iyo jirada ku dhacday nebi aadam maxaa ahayd jir daahirko geedkaa cunin u cunay u khaldam maxaa ilahay waafajiy marka isaga toobadee kibirba kuma jira laakiin maradka m jirada maxaad ku dhacday ibliis kibir ba ahayd ana khayrun minhu khalaqtanii min naar wakhalaqtahu min qiin waxa maanu sujuudaa bu kibirku markaa amraadda qalbiga lagama toobadkeena si fudud mas'alada waxaa ku jirta arinta uu baadhay imaamkeenii wanaay khazali uu yihi qolo wal oo meel fadhidaba jiray leedahay rag adduunka shan buu qaybiyey wuxuu ihi jirada tujaartu waa bakhiilnimo tujaar haddaad aragtid bakhiilnima ku dhacdo okay jirada dumarkuna waa hinaasu iyo xasan iyo sheeko waa dumarku jirada siyaasiyiinta iyo madaxduna wuxuu waa dulmi kubaakata jirada ku dhacda buu yihi maaragtay culummadana waa maxay waa kibir waa culumadii ah jirada culummada ku dhacdana waa kibir waxyar buu barano isweyneyn walidaalika buu culummadu uga khatarsan yihiin caamada dembiga oo caamadu sheekh baa iminkadan la hadlayo way wada ooyiyo toobadkeeni sheekha ninka dhan taqige xadiiska akhrina u le horta muxuu muxuu wadaa oo ayadaa buu khalde xadiiskaa kaluu khalde xadiis daciif buu sheegay isagu taxlinaya marka dambe dadkii hadduu arka iyakoo wada jecel sheekhaasi codhaysanina waxa uu dhahayaa maaragtay afar qof buu hadda la joogsano wuxuu sheegaya ma ficlin intaaba intaaba khaldahay jacaylkaa la jeclaaday buu yaro baabinayaa culmado dhan mahad yani bacdu ahli cilmi walidalika imaam ghazali raximahullah kitaabkiisa wuxuu qoray ixyaau culuum ddiin ixyaau in la nooleeyo culuumtii diinta muxuu ujeeda ka waxaa la yidhi toban sano ayuu socday uu tagay qudus wuxuu galay hog miskiinkii waa kan halka hoose wuxuu leey miskiinku meel la seexdo hoggaa buu galay cashara sana ictazala min annaas lam yaltaqi naas dadka lama kulmeen jimcuhu usoo kacayay salaada jimcu imanayay uu tukanayay uu noqonayay siduu halkaa u fadhiyey unbuu soo baxayo wuxuu qoray un kitaab uu bixi ixyaau culuum ddiin kitaabka muxuu yahay waa acdam kitaab fi tarbiya xadiisaantiisa daciif daciifka ku yiri jira bas waa kitaab aan la arag dhinaca tarbiyadda iyuu rabeeya xadiiska haddad ma taqaanin culimadu rabeeya imaam ghazali raximahullah maxaa yidhi katabtu hada alkitaaba lilculamaa bui kitaabkan culamada aan u qoray muxuu culamada ugu qoray cilalu ahli cuduraan ka arkay jiraan ka arkay jiru cuduro amraadaan ka daweynaya bui xasadkii xaqdigii kibirkii isla weynayntii waxa inay ka tagaan oo ay noqonta caadiya oo miskiina oo ummadda la nool oon isqadqaadayn mutawaadica markaa maxaa yidhi isagu kitaabkiisu u noqda kitaab la aqbalo isagaa jecel isagaa isdilay ilaa toban sanuu isagoo la jeclaado aawey khazaali adduunka looga imanayo iyuu dhuntay uu isbaabiiyey markuu wuxuu dilaadhi anadiis ana ana alkhazaali uu ka adkaaday muxuu soo baxay isagoo bila ana ah ana khayrun minhu male yuu soo baxay oo ummadda jecel markaa qalbiga ka shaqayntiisa wuxuu ka muhiimsan yahay ka shaqaynta jirka zinadu waa maxay waa xaaraan qof laga dhahay taa waa laga shaqayn ribadu waa maxay sheekh waa xaaraan laakiin weli maarta sheekh qof weydiinaya kibirka sheekh ka waran weli ma ma jirto lawa isma jiro sheekh bal kibirka ka waran sheekh bal yasinta ka waran dadka la yasayo isqaadqaadka sheekh ka waran qofka waxaas oo dhan marka jirada culmadana waa saa walidaalika iyuu ilaahay ahlu kitaabka nooga sheekeeyay cudurrada kusoo dhacay muslimiinta maxaa anagu diintii baan dhaxlinaa maaha ahlu kitaab baan noqonaa lana ahlu kitaab alakhiir baan noqonaa iyaguna waxayn ahlu kutubi saabiqa amraadii ku dhacday oo dhan markuu ilahay ka sheekeynaya kaba dhigna iyagoo bay ku dhacday way nagu dhici doontaa weyaan islaaliya لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا وحصل ما دعد بدعين ما دعد اذا ويكون دعي صادقا marka adiguna is ilaali weyn wallahu tacaala aclam waclam wasalla calaa maxamed wacala ali wasaxbi jazakum allah khayr